waa inay xaggiisa un tahay shubhadu waa inay xaggiisa fii xaqihi oo waa maxay isagu waa inuu u maleeyo in xaaskiisii ama dee guur silan iyo wax caynkaasa guur faasiy waxaa ugu tago marka waxaa la leeyahay shubhadaasi waa xaggiisaa la odhanaya ila isaga wax moodeen qiil baa wuxuu leeyahy o xaqihaa meye shubhadu xataa xaggeeda hadday ka timaado isagu haba ogaada inaanay saantiisan hadday iyadu odaygeedii moodeyso yani taa lafdeedu ayana waa la mid oo taxriimkii way keenaysaa oo shubhadu qiilku wuxuu leeyahy shubhadu ama xaggiisa ha ka timaado ama xaggeeda ha ka timaado qiilkuna wuxuu leeyay meye shubhadu markay xaggiisa ka timaado bay taxriim keeni kartaa lalmaziniyu bihaa ayada si laga zinaystay maya oo zinadeeda ayada xididnimo ku iman mayso xididnimo kuma imanayso oo tii uu ka zinaystay hooyadeed waa guursan karaa inankiisa iyo aabihiina tii uu ka zinaystay iyo hooyadeedba waa guursan karaa maxaa yidhaha alla dee wuxuu ugu mano sheegtay addoomihiisa nasab iyo xididnimo nasaban wasihra dee zinana nasab iyo xididtoona kuma sugmaan walaysat mubaasharatun bishahwatin kawain fi ladhar wuxuu yidhi ayada taataabashadii danta loo taataabsado sida dhunkashadii iyo taataabashadii iyo iyado kawadin fil adhari ma noqonayso galmo oo kale oo la odhan maayo dee gabadhii caynkaa la taataabtay la nunukaday hooyadii xaaraan bay ka noqonaysaa iyo ablaheediiba kadaalika iyana aabayaashiina mise ka xaaraan noqon maysa buu leeyay maxay ciddo dee ma waajibiso xurmana ma waajibiso gabadh la dhunkaday hee ciddo tirsato dee sharci maaha kadalik tanna waa la mid markaa tani wuxuu le war waa kawadiyo dee waa meesha waa meesha dee gabar un baa lagu yar raaxaysan baa meesha ku wada jirte waa isku mid bisa qiilkaas qowlkaasi leeyahy walow ikhtalatat hadday ku darsanto maxramun gabar maxrama ayaa biniswati qaryatin kabiiratin magaalada hargeysun bay kaa soo dhex gashay nakaxa minhuna mi wuu ka guursan markaa xaggooda laa bimaxsuuraatin kuwa kooban maya waxa uhi sheeko gabarh maxram ah oo shaksi ugu maxram ah ama nasab ama ridaac ama musaaharo ayaa waxay ku qaldantay ku darsantay biniswati qaryatin kabiira tuulo weyn dumarkeed bay dhex gashay dumarkaa meesha jawaaqii maxsuuraat waa qaaran koobnayn oo aan la tirin karayn nakaxa minhuna waa ka guursan doonaa maxaa yeelay waxay li de masele hadduu inanu adeeru yahay ama mid ay walaaliya inay ku dhex jirtoon weligiiba aragun haddii loogu sheegay magaalo weyn oo dee imaka hargeysadaas oo kale ah wuxuu leeyahay markaa de hadday midaas iska midu adeeru ah beri iska soo gasho inu garan ama mid ay walaala yihiin ama miduu abti u yahay waa ka guursanayaa buu leeyahay magaalada maxaa yeelay haddaynu idhaahno magaalada mar hadday midi ku dhex ambatay ka guursan maysid dee meeshii ninkii dhibaato ayaa kaga imanayso dee ina baabka guurba ku xidhmo ayaa dhici karto hadduu meel kala qabtana dee waxaan laga aaminahayn inay meeshiiba usoo safarto marka miduu ha ka guursada bay yahay laa bimaxsuuraatin haddii laakiin ay kooban yihiin midnaba waa inaanu ka guursanin masala tuulada yar wuxuu ogaa inanu adeeru yahay inay soo gashay meeshiina labaataneeyo dumara ayaaba magaaladaba jooga dee waxay leeyihin ayada dumarkao dhan waa la wada tiri karaa in adiguna ayaad ahayd iyo inaad ahayd baa la odhan karaayo wax dhibaati ka iman mayse de yaanu midun ku dullicina haiska ha iska fiiriya bal inay inantii tahay ayay leeyihiin marka maxsuurku yani waxay yidhahdeen maxaa maxsuur la odhanaya waa wixii dee la tirin karo ayay yidhahdeen maxsuurka hazali ba wuxu i hayru maxsuur waxaa la odhanaya dumarka aan koobnayn waxaa la odhan karaa dee tiro kastoo haddii banaan la isugu soo saaro inuu qofku sidaa isha u mariyo oo deetana saa u tiriyo isha ilmarin uu ku tiriyo ay ku adag tahay hadduu se ilmarin ku tirin karayo waa maxsuur haddaanu ilmarin ku tirin karayna waa hayru maxsuur walow araa hadduu soo dariyo muabidu taxriimin xaaraan wax abadeeya ayaa calaa nikaaxin kusoo dariyey qadacahu wuu goynaya kawadi zawjati abiihi aba isagoo ku tala cumoobaan islaantii aabihi bishubhatin ismoodsiis waxau leeyahay sheekhu waxa kusoo dariyey muabidu taxriim yani sababun muabidun litaxriim sabab xaaraantinimada weligeedba ka dhigta sabab weligeedba yani xaaraantu inay weli labada qof kala xaaraan ahaadaan weligoodba sabab ka dhigaysa ayaa guur ku timi laba qof oo isqaba ayaa waxa ku yimi sabab xaaraan noqoshaday kala xaaraan noqonayaan weligoodba ka dhigaysa qadacahu guurkaasi waa go-aya waa kala dhaqaaja waa maxay kawadi zawjati abiih aw zawjati ibni labada wale abiihi ibni yacni inankiisa xaaskiisii u tago inankiisa xaaskiisii hadduu shubha iyo ismoodsi isugu tago abiihi horta dha aabba horeysi oo xaaskii aabihii hadduu ugu tago ismoodsiis dee ka xaaraantinimaday odaygii waayo dee maxay noqonaysaa mawduucatu ibni inankiisu u tegay bay noqonaysaa zawjati ibnihina dee hadduu u tago mawduucatu la-aan bay noqonaysaa tii aabbuhu uu tegay baa iyana noqonaysaayo dee waxa meesha ka soo baxaya taxriimkii muabadkaa markaa hore umuu jirna haddunba uu ku yimi qadacahu waa goynayaa buu leeyahay nikaaxa bishubha oo nikaaxi markaa waa fasakmaya dee bilow ahaanba marka horeba miyuu kuu qabanaya islaanta aabbahaa meher miyuu kuu qabanaya ama islaanta inaga miyuu meher kuu qabanaya iminka hadduu kusoo dariyeyna gam buu ka siinaya wey waana bishuba days mutis wayaxrumu waxaaran jamcu lmar'ati haweeney in la kulmiyo iyo wakhaalatuhaa habaryarteed iyo wakhaalati habaryarteed aw camatiha meedeeda aw khaalatiha ama habaryarteed min ridaacin aw nasab ridaac ama nuugmo fain jamaca bicaqdin hadduu ku kulmiyo batala aw murataban fasaanii ka labaad ayaa buraya waxa uu sheeku leeyahay halkan wuxuu inoo galay qismigii labaad haddaba laba qaybood baynu uqaybin waxayni muabad iyo hayr muabad mid weligii aba iyo mid aan weligii ahayn ee muwaqata muddo un taxriimkaas jiray waxa uu sheeku uhi waxaa xaaraana jamculmar'ati haweeney iyo in la kulmiyo wauktaha iyo walaasheed aw camatiha haweeney iyo edadeed aw khaalatiha ama haweeney iyo habaryarteed in la wada guursada waa xaaraan min ridaacin aw nasab yacni ama ugu walaala ama ugu edaa ama ugu habaryaro nuugmo ama nasab intaba way wada taallaa maxaa yeele alla ayaa wuxu uhi waxaa kaloo laydinka xaaraam yeelay wa an tajmacuu bayna aluktayn inaad laba walaalo kulmisaan wada guursataan waa idinka xaaraam xadiid saxiixina wuxuu ku soo arooreysnaa laa tunkaxu lmaratu calaa camatiha gabadh edadeed laguma dul guursado gabadhu edadeed qabo ma guursado walaa alcamatu calaa binti akhiiha eedana inantii ay dee eedada u ahayde walaalkeed dhalay laguma guursan wala almaratu calaa khaalatiha gabadh isagoo habaryarteed qabana ma guursan karo wala alkhaalatu calaa binti ukhtiha habaryarna inantii ay habaryartahay laguma dul guursado waanay runtii waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a masala maalin dhaweyd baaba la sheegayay tuulooyinka somaliland yacni inay ka dhacdayba qisadaasi oo wadaadaba ku doodayeen oo wadaadadu meheriyey nin islaan qabay oo inantu habaryarkaana u shaqaynaysay tuulo yaroo kale u lagu meheriyey oo uu ka shaqaynayay ninku oo dabeedna ninkiina ku doodaya wadaadkiina soo taagan yahay ayaa la sheegayay dhowaan markaa meeshii waxaa ku jirta dee dadkan qaraabanimo ayaa ka dhaxaysa had iyo gooraale dee dumarkaa la wada qabana daraad baa la yidhaahdaayo meesha dee ficiltan iyo isgoyn iyo imtixaan iyo hinaasaa soo gelaya dee markaa qaraabadoodii ayaa meesha ku go-aysa oo rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi innakum idaa facaltum dalika qadactum arxamahun haddaad sidaa samaysaan dee dumarkaa waa goyseen qaraabadoodii iyo raximkoodii waa goyseen haddaba bal dadkii loo diid wixii loo diiday unbaa lagu imtixaamay haddaabay dhacda maxaa la yeelaya fain jamaca bicaqdin batala haddii uu khilaafo oo caqdi uu ku kulmiyo labadoodii uu mar wada guursado batala nikaaxoodii waa buraya maxaa midkooda midda kale kama mudna oo murataban ayuu guursaday kala dambayn mid buu mar hore guursaday maalinka xigta inta dambe u guursaday fathani falawalu saxiixun ka hore waa saxiix wathani batilun kalabaad baan meher ku qabanaynin wala waman xaruma kuwa xaaraan noqday jamcuhumaa kulmintooda binikaaxin lagu kulmiyaa xaruma waxaa xaaraan fi lwadi bimilkin in milki loogu wada tago laa milku waa in la wada yeeshaa laakiin xaaraan ma fain wadiya waaxidatan mid hadduu tago xarumat اlukraa ta kale waa xaaraan xataa yuxarima alula inta uta hore iskaga xaaraantinimaynaya shay muxarim ah ka baycin aw nikaaxin aw kitaabka laa xaydin iyo exraamin maya wakadaa raamna waa kalo midkala saxeedan qaban ee walow malakaha hadduu gabadh mulkiyo uma nakaxa uktaha walaasheeduu guursado aw cakasa ama sidaa u cagsiya xallat ilmankuuxatu ta la guursaday ayaa xalaala duunaha taa kale iyado xalaal maha waxau sheekhu leeyahay dumarkii laba dumara uu xaaraan noqday jamcuhuma binikaax in guur lagu kulmiyaa xaruma jamcuhumaa fi lwadi bimilki lyamiin milki lyamiin in loogu wada tagaana waa xaaraan oo intuu masalan laba addoommood oo walaalaa soo iibsado milki inuu ugu wada taga ah waa xaaraan maxaa yeele mar hadduu caqdiga xaaraan noqday dee wadigiina waa kasii awleysan laa milkumaa inuu wada yeeshaa laakiin xaaraan maaha oo masalan laba walaala dee addo laba addoommood oo walaala wuu soo wada iibsan karaa haddaba fain wadiya waaxidatan labadii walaalaha uu soo wada iibsaday ayuu masalan mid ahaantood u tegey xarumat lukraa tii horaa xaaraantinimoobaysa mar hadduu mid u tegey xarumat lukraa ta kale ayaa xaaraantinimoobaysa ilaa goormay xaaraan haysaa xataa yuxarima alula ilaa uta hore iska xaaraam yeelo bimuxarimin shay xaaraantinimay inuu iska xaaraam yeelo oo waa maxay xaaraantinimadu kabeecin de waa isagoo iibiyeba hadduu iibiyeyna shaqo kumalo milkigiisiba ka baxday aw nikaaxinama isagoo sii guuriye hadduu sii guuriyena tii uu ugama hadduu sii guuriyo dee tii kale markaa way u banaan tahay aw kitaabatin ama hadduu kitaabiyo dha intaa haddaad keento xor baa tahay ayadana tii uu tagay waa tii kale way uxalaaloobaysa laa xaydin waa xraam dee hadday masalan caado yeelato ama ay xaj xidhato tii kale markaa uma tegi karo ayay leeyihiin waayo dee milkiga ma suulinayso wakadaa rahnu filasax waa kula rahantuna hadduu masalan gabadhii u tegay uu rahan u bixiyo dee tii kale uma tegi kara bay leeyihiin maxaa yeelay dee idnulmurtahin wuu ugu tegi karayaa walow malakaha hadduu si milkiyo addoontii ayuu milkiye uma nakaxa uktahaa walaasheed buu guursaday isaga oo mi- mid labu walaasheed guursaday aw cakasa ama sidaasuu cagsiyeeyo gabadh buu guursaday markaasuu walaalkeed walaasheedna ama ede ama habaryarteedna ayuu soo milkiyey xallat ilmankuuxatu duunaha intaba labada masaleba tan la guursaday ayuunbaa xalaal duunaha mamluukada tan la milkisan yahay iyadu xalaal ma aha hayre furaashu nikaax ayaa ka xoog badan hayre furaashu nikaaxa dee waxaa ku tacalluqayay talaaq iyo dihaar iyo ilo iyo waxyaalo fara badan ayaa ku tacalluqayay laakiin kan kale lamid maha wallahu aclam walilcabdi addoonkii waxaa u sugnaaday imra'ataani laba dumara ayaa u xalaal ah walilxorri kii xorka ahaana arbacun faqad afar keli ah ayaa u bannaan fain nakaxa khamsan hadduu guursado shan macan wada jir batalna waa burayaan oo murataban ama si oo kala dambaysa ayuu u guursaday falkhaamisatu ta shanaad ayaa baatilo nikaaxeedu yahay waxaa sheekuu leeyahay waxa u xalaal ah addoonka laba dumare oo keliya ayuunba u xalaal ah waxaa la soo raray in saxaabadu ay sidaa ku ijmaaceen addoonka in laba dumare un ay u bannaan yihiine wax ka badan aanay u bannaanayn sida bayhaqi uu warinayo midda labaad dee xorka niskii weeye kii xorta ahaana waxaa loo baneeyey afar markaa kana waa niskii wayaxilu lilxori arbacun faqad kii xorka ahaana waxa u xalaal ah afar keli ah oo afar wax ka badan isna ma guursan karo oo xalaal uma aha ilaahay ayaa yihi fankixuu maa daaba lakum min anisaa'i masna wa hulaatha wa ruba guursada yani dumarka xaggooda laba laba saddex saddex iyo afar afar macnaha dadkiibaa lala hadlayaa oo la leeyahay majmuucu ummaddaa lala hadlaya markaasaa leeyahay haddaad dootaan laba laba guursada midowba laba ama saddex saddex midkiibaba saddex ama afar afar midkiibaba afar guurso xadiid kalaa rasuulku sala la sl nin saxaabi oo qaliyaan la odhan jiray tirmidi iyobaa xadiidka warinaya ibnu maajah iyo ninkaa kalyaan oo la soo islaamay toban dumare isagoo qaba amsik arbacan wafaariq saa'irahunna wuxuu idhi afar uun kala had inta kalena iska sii daa buy inta kalena iska sii daa mar haddii rasuulku uu diiday markaa toban in la wada haysto ee uu yihi afar qura kala soo hadh oo dawaamkii sidaa loo diiday ibtidihii iyo bilowgii in afar wax ka badan ninkii uu guursadaana looma ogola waxaana la yidhi sheekha ibnu cabdisalaam layidhaah ayaa wuxuu sheegay shareecadii nebi muuse waxaa bannaanayd ninku intuu doono inuu guursado iyadoo xagga ragga la qallibay shareecadii nebi ciisena mid wax ka badan may banaynayn buu yidhi iyadoo xagga dumarka taasina egtay shareecadda nebi maxamed iyadu maslaxadii labada noocba way ilaalisay oo afartaa wax ka badan ayaa loo diiday marka qaarkood dee mid qura ayaaba ninka hortaa dee u sugnaan karta oo masalan qofka safiiha ah iyo kii waalaa iyo dee mid qura ayuunbaa loo ogolaya wax ka badan looma ogola marka waxaa khilaafay iyagu ijmaacaas oo kharqiyey bacdulkhawaarij oo waxay lehin aayaddu waxayna tusinaysaa sagaal oo masna waxay ka dhigan tahay macnaha laba labay ka dhigantay masna waa laba wa hulaathana waa saddex wa rubaacana waa afar markaa saddex iyo afar markay sugada waa toddoba labana uge waa sagaal sagaalkaas ayay aayaddu tilmaamaysaa weydi qaar kalea ka dabayay uu yihi maya sidaa ma tilmaamaysa e sideed iyo toban bay tilmaamaysaa masna waa laba labo afar baa halaa ka soo baxay wa hulaathana waa saddex saddex oo lix baa halaa ka soo baxo waa toban wa rubaacana waa afar iyo afaro sideed iyo tobankaas ayay u banaan baydeen waxaana lagu tilmaamay in arrinkaas ijmaaca oo kharqiyey oo aanu waafaqsanayn culimada qaarkood sida shawkani oo kale kitaabkiisa mfatxulqadiirka iyo culimo kale rawd saaxib rawdati nadiya waxay aada uga doodaan inaan aayaddu aanay tilmaamaynin ama aan looga daliishan karaynin taxdiidka afarta ee nusuustaa kale oo iyada lafteeda laga hadlayo un loo daliishan kara aayaddu aanay tusinaynin daba fa in nakaxa hadduu guursado khamsan macan shan ayuu mar qura wada caqdiyey kii xorta ahaa ama addoonkii labada loo ogolaabaa saddex guursaday batalna way burayaan intooduba way isla wada burayaan maxaa yeelay dee mar hadday isku mar dhaceen dee mid la odhan karo taa guurkeedu ha buro oo tan kalena ha joogo ma jirto oo wax lagu kala rajaxo ayaan oolay dhammaantood markaa wuu isla wada buray sidii laba walaaladu isagoo mar wada guursaday oo kale aw nakaxahuna murataban amaa wuxuu u guursaday si kaa dambaysa ayuu u guursaday shantan falkhaamisatu ta shanaad ee ninka xortaa ama ta saddexaad ee addoonka ayaa batala nikaaxuhaa nikaaxeed buraya maxaa yeelay ziyaadadan dee cadadkii sharciga ahaa ka dheeraadsanay ta shanaad iyo ta saddexaad uu ku yimi marka taas ayuun baan meher qabanaynin ee inta hore wayska caadi taasi waxay khilaafsan tahay ama si caad hadalkani yani sheekhu inoo sheegay wuu uga hor imanayaa sida caamadana dhegahooda ay ku qaateen kuwan meelaha warwareega ee wadaadada meelaha maree dumarka lagu ibtileeye sharciga gees maray ee markaa meelaha maxadrooyinka ama meelaha lagu sheego ama meelaha lugeeya waxay qabaan oo caamaduna markaa qaarkood ba ay rumaysteen in hadduu isagoo afar lahaa tashanaad guursado tii ugu horreysay ay furmayso hadduu tu lixaad guursado tii labaad furmayso tu toddobaad hadduu guursado tii saddexaad furmayso tusteed hadduu guursado tii afraad furmayso tusbaxaatun xaggana laga taxayo xaggaana ka daadanaya oo kale weeyaan bay yidhahdeen taana waa arkaysaan yani naski manhaajka siday u khilaafsan tahay waa midaan waxba ka jirin wataxilu waa xalaal aluktu walaasha iyo walkhaamisatu tashanaad fii ciddati baa'inin gabadh baa'intay ciddadeed laa rajciyatin rajciye maya dumarka marka la furo dee waa laba qaybood mid baa'intay oo sida ay ku kala go-een oo soo ceshi aan lahayn yani aan rajciyeysi lahayn oo masalan dee gabadha dalaqaadkeeda dhammaadeen ama masalan gabadha isqulucday iyo ayaa la yidhaaha waa baa'ina oo ninkii inuu soo ceshado u yidhaha raajactuhaa waa soo ceshaday suurtagal maaha intaan cadad bixin midna waa gabadh inta aanay cadad bixin ninku uu soo ceshan karo masalan hal dalqa ayuu furay ama laba dalqa ayuu furay midba u hadhan marka inta aanay cadad bixin ninkii wuxuu leeyahay soo ceshi dee kitaab badan oo kitaab rijca la yidhaha ba inoo iman dooneen marka haddaba wuxuu yidhi labadaasoo haddaba inoo kala saaraya baa'inada iyo rajciyada wuxuu sheeku yihi walaashii waa xalaal iyo tii shanaadba hadday tii kale hadday ciddatu baa'ina jirto masalan nin baa gabadh qabayoo dee wuu furo dalaqaadkeedina wuu dhameey ama waa iskhulucdoo saasay ku baa'intay walaasheed wuu guursan karaa markaa wataxilu luktudu waa caynkaa walkhaamisana afar buu lahaayo mid baa baa'intay oo dalaqaadkeeda dhammaadeen waa se ciddo tirsanaysaa ama iyadoo iskhulucday mid shanaad wuu guursan karaa markaa maxaa yeelay taa baa'intay dee ajnebiye ayay ka tahay markay cadad baxdo dee labuun bay noqonaysaayo miday dib isu guursan karaan iyo mid aanay dib isu guursan karaynin waa labadaasun marka iyada taa baa'intay ajnebiye ayay ka tahay laa rajciyatin iyada gabadha ciddatu rajciye ku jirta walaasheedna lama ma guursan karo mid shanaadna ma guursan karo masalan nin baa gabadh qabay oo gabadhiiba hal dalqa furay ama laba dalqadood buu furay waa ciddo tirsanaysaa ciddadaa ciddatu rajciyaa la yidhahdaa oo wuu soo ceshan karaa intaanay cadad bixin walaasheed ma guursan kara markaa masalan afar dumar uu lahaayo mid buu hal dalqa furay oo ciddo tirsanaysaa mid shanaad ma guursan karo maxaa yeelay gabadhana xukmu zawje ayay ka dhigantay u xalaalomaysa ilaa intay ciddadeedu ka dhammaanayso oo gabadhaa la furay ee aan loo dhammaynin dalaqaadkeen baayne rajciyada ahaynin xukmu zawje ay leedahay baa layidhi yani xugun zawjo ayay leedahay ilaa lix arrimood ayay xukmu zawje ka leedahay طلاق وإيلاء ظهاar وراثة لعاan لحqna كل man hiya رجcة شhantaasiba way haleeleen gabadh hadday cidatrشciye ku jirto طلاq iyo iile iyo ظihaar طلاaq وإيلاء ظihaar وراثة لعاan iyo dhaxalki waana isdhaxlayaan haddii cidatrشciye iyada ku jirto u dhinto لعaanna waa waa dhici karaa isagana intay cidatrشciye ku jirto halkaasi waa شhan midda لixaadna waxa weeye waa tu halkan inoogu sheegayo hadday afar ulahaayo midi ciddatu rajciye ku jirto inaan mid shanaad banaanen weeye طalaaqun wailaaun zihaaru waraasatun licaanu laxiqman kul man hiya rajcatu waidaa طallaqa marka uu furo alxuru halaaan buu furay aw ilcabdu addoonkiibaa dalqatayni furay lam taxila lahu u xalaal maaha xataa tankixa ilaa ay guursato cid kale oo watugiiba lagu libdhiyo biqudulihaa farjigeeda xashafatuhu intaa buriyadiisa aw qadruhaa ama qadarkeeda bishardi اlintishaar xubinkaa ninku inuu kacsan yahayna waa shardi wasixati nikaaxi nikaaxaasi inuu saxiix yahayna waa shardi wa kownuhu waxaa la shardiyaa inuu yahay miman mid yumkinu uu suurtogelaya jimaacuhu inuu gabadha u galmudaana waa inay suurtogelaysa laa tiflan waa inaanu noqonin mid yar calى اlmadhabi sida madhabkaa fiihina masaa'ilkan waxau sheekhu leeyahay ninkii xorta ahaa ayaa wuxuu furay gabadhii saddex markaa dee siday afarta madhabood qabaan saddexda dalqadood hadduu furo saddexduba way israacayeen weyi ama kaba soo qaado qolada kale iyagoo aan sidaa qabin arrinka la isku waafaqsan yahay waxa weeye hadduu masalan hal dalqa mar furo soo ceshado haddana hal dalqa mar kala furo haddana soo ceshado hal dalqa mar kala furo oy sidaa marmarkaa ay ku dhammaadaan xukunkan way isku waafaqsan yihiin taa laakiin saddexda markaaba ee fartamadooda qabaan inay israacayaan oo ay xukunka noqonayso qaarkoodna ay qaban inay hal dalqa u noqonayso xagga dambe inu kitaabu talaaq bu inoo dhimi doona xukunkaas wuxuu sheekuni markuu kii corta aha saddexdaa furo ama addoonkii ayaa labadii dalqadood furay macnaa intuu ku qabay oo dhan buu u dhameeyey ilan kii xortaana saddex buu ku qabay addoonkiina labe lam taxilla low xataa tankixa ninkii xalaal u noqon mayso ninkii hore ee intaa furay xalaal u noqon mayso inuu guursado xataa tankixa zawjan gayrahu ilaa nin kale ay guursato nin kale ay darayaan la isu guursadaan oo watugiiba biqubulihaa weliba wuxuu leeyahay caqdi un maaha e waa in kan labaad xubinkiisaasi uu ku wada libdhaa oo intaa xashafada ama qadarkaa hore buryada intiisaa hore waa inay xubinkeeda wada gashaa xashafadu aw qadruha haddii masalan waxba kaga dhaceenoo intaa hore aanu lahaynna dee xashafadii in la egi waa inay gashaa buu leeyahay waa shardi wa kownuhu bishardi alintishaar waana inuu yahay weliba gelidaasina xubinkaasi xubin kacsan waa xubinkaa ninkuna waa inuu xubin kacsan waa inuu yahay waxa kale oo shardi ah nikaaxan dambe waa inuu nikaax saxiixa yahay hadduu nikaaxa dambe nikaax iska faasid oo bilaa weli iyo yahay u xalaalayn maayo tii hore ninkii hore wa kownuhu waxaa kaloo la shardiyaa ninkan dambe inuu yahay miman yumkinu jimaacu cid xa- gabadhan u tegi karta waa inuu yahay laatiflan inan yar oo aan galma ka suurto galaynin waa inaanu ahaanin cala almadhabi fiihina sida ma- madhabka ah masalooyinkan maxaa yeelay dee alla ayaa wuxu uhi fain dallaqahaa hadduu furo gabadhii anaa dalqadii saddexaad dalqadaa soo horreeyoo la sheegay falaa taxilu low min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu u xalaaloobi mayso ilaa ay guursato nin kale kii hore u xalaaloobi mayso ilaa ay nin kale guursato xadiis saxiixayn oo caaisho laga wariyey ayaa waxay tidhi imra'atu rifaacata alqurazi saxaabigaa la odhan jiray xaaskiisii ayaa rasuulka u timi waxay tidhi yaa rasuul allah kuntu cinda rifaaca ninkaa rifaaca la yidhahbaa i qabay bay tidhi wuu ifulay oo dalaaqiina way dhameeyey waxba iguma hadeen oo de waa wada way waa dalqadii way wada dhammaadeen dabadii baa waxaan guursaday bay tihi cabdiraxmaan ibnu zubayr diinta lagama xishoon jirin ninkaasaanu dabadiis wa inamaa macahu mislu hudbati thawb ninkaana alaabtiisu waxay tihi waa marada faraqeeda oo kale nin hawl gudan karaya ma ahaba alaabtiisuba waa marada faraqeed oo kale bay tihi rasuulka ayaa dabadeed wuxuu ku yidhi atarudiina an tarjici ilaa rifaaca ama waxaad doonaysaa inaad kii hore ku noqotay rifaaca marka ayada waxba ka jawaaban baa dee rasuulku hadalkeedii ufaamo wuxu hi laa xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ilaa iyagoo aadna aada macaankiisa dhadhamiso isna uu macaankaaga dhadhamiyo oo meeshaa dee galma idin dhex marto suurto geli maysa buuli inaad ninkii hore ku noqotaa ee kan dambe horta bal isdhadhamiyo oo dee bal is arka halkaa waxaynu ka fahmaynaa yacni gabadhii dalaaqeeda dee la dhameeyey een waxba u hadhin ilaa ay nin kala guursato inaanay ku noqon karayno kii hore waxaaloobin weliba guur uun maaha e ilain caqdi wuu dhacay oo meesha way ismehersadeen weliba dee la isku gaar noqoyo waatan aragtay alaabtiisi inay maro oo kala tahay ila hada alxad haddana wuxu uhi ilaa isu tagtaan oo bal isdhadhamisaan waxba ka socon maayaan buu yidhi marka sidaa daraaddeed buu wuxuu u leeyahay waa in xubinkiisu xubinkeeda gala waa in xubinka ninku kacsan yahay waa inuu mid wax u tegi karayo waa inuu yahay dee rasuulka ayaa sidaa u adkeeyey daba waxay isweydiin le maxaa yani sidan loogu adkeeyey waxaa loogu adkaynayaa dalqadahaa saddexdaa dalaaqaa saddexdaa ayaa dadka laga eryeyaa oo ninkii markaa saddex la siiyey dee haddaa imika masalan cadowba ay haysaanoo saddex xaba kuugu jiraan haddaad saddexdiiba marku nasiibiso saw in lagu qabto maaha ile saddexdiiba waa adigaasoo ninka caqliga le wuxuu odhanayaa saddexdaa dee markaa soorhka un lagula yimaado un iskaga reeb un midun ku nabo ku hubso un yani caynkaasoo kale bal haddaad masalan haddaad istidhaahdaba bal ku yara cadhajabiyo dumarku dalaaqaa iyo waxyaala u nugul yihiin ay ay ku yar joogsadaane dee mid baa lagu baneeyey bal mid ku tijaabi horta marka hore haddii markaa ay dee iskaba miyirsato jiniya wax ku jireen ay iskaba miyirsato isa caadi noqota dee soo cesho mar labaad daad haddana markay dee caawaa noqotay ad aragta inaan meeshaa raji jirin ta saddexaadna u raaciyo dabeetna kala dhaqaaqa laakiin haddaad markaba wada degto dee maxaad maxaad hadhowto aad aydan isugu soo noqon markaasaa daraaddeed baa loo leeyahay soomaaliduna aad bay u dhib badan tahay oo yani wax wal oo dee la qabanayo waxa laga maarmaana cilmi iyo aqoon in loo yeesho wax wal oo la qabanayo in cilmi iyo aqoon loo yeeshaabaa loo baahan yahy hadduu qofku xibinay waa inuu iibkii aqoon leeyahy hadduu guursado dee inuu sidii geeliisii un iska ahaada maahae waa inuu bal guurkani wuxuu xuquuq leeyahay iyo xaalkiisa iyo farsamadiisa o dhan inuu barto ayaa habboon walow nakaxa hadduu guursado ninka labaad bishardi idaa wati ah markuu u tago dalaqaha inuu furo dalaqa yani inuu furo aw ama baanad inay markaaba ka baayinaysa kala dhaqaaqi aw falaa nikaaxa ama guur inaanu jirin baala waa buraya wa fi tatliiqi furidaa shardinteedana qowlun baa ku sugan waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo meesha lagama maarmaana ninkan labaad ee gabadha ay isguursanayaani waa inaan nin aan lala heshin uu yahay nin aan lala heshin weynaya muxallil waa inaanu noqonin haddaba wuxu uhi sheekhu hadduu guursado ninka labaad ayaa gabadha guursaday shuruud baa laga waay bishardi marka uu u tago inay furmayso ayaa marka hore shardigaasaa la galay sulbigii caqdiga ayaa la geliyey oo la yidhi marka aad u galmoota inaad furto aw baanad ama markaaba inay baa-inayso ay furmayso aw falaa nikaaxa ama inaan wax guuri jirin ayaa markii gacanta la qabanayay saasaa lagu baala nikaaxaasi ma ansaxayo leannu waa shardi ishortaagaya guurkani inuu sii jiro iyadoo la yidhi bil baynu isqabaynaa nikaaxulmutcihi ayuunbuu la mid yahay ma banaano markaa ninka caynkaa loo soo kaxaysanaye dabeedna sidaa shardigaa ku gelayana ataysu lmustacaar rasuulku wuxuu ku tilmaamay waa orgigaah lasoo kiraystay ee lasoo ammaanaystay lacana allahu lmuxallila wlmuxallala lahu alla ha lacnado ka waxallilaya iyo ka loo xalilayaba ayaana rasuulku yidhi waxbana ugu xalaaloobi maayaan wa fi tatliiqi qowlun haddii furid la shardiyey qowl ayaa ku sugan inaanu buraynin nikaaxaa dambe inaanu buraynin maxaa se buraya shardigii iyo muse wixii la magacaabo shardigina waa burayaa musamihii iyo meherkii la magacaabona meheru masaal baa uwaajibay kan dambe iska qabaya gabadhi wey kan dambe ayuunbaa iska qabaya haddaba iyagu halkaa waxay yidhahdeen shaaficiyadu waa marka shardigaasi usulbulcaqdi waa markuu dhaco macnaha waan kuu guuriyey bishardi inaad markaad u galmooto aada furto guurintii ayuu la xidhiidhay waa markaas bay leeyihiin marka ay arrintani sida noqonayso laakiin waxay dhahen masalan haddii la isku waafaqo arrinkaa hore loogu soo heshiiyo dabeedna sidaa lagu caqdiya iyadoon waxba hadalkii meherkii lagu darsanin ayaa caqdigii sidaa ku dhacay maxay noqonaysaa culamada qaar baa waxay yidhahdeen waa baatil waxba kama jiraan liannahu maa low surixa abala idaa umira abal bay yidhahdeen wixii haddii la caddeeyo burin lahaa dee haddii niyadda lagu qarsadayna waa burinaya haddii lagu dhawaaqi lahaa soo ma burinaye de haddii qalbiga niyada un lagu qabsadayna waa burinaya culamada qaarna waxay leeyiin waa karaahiyo oo waa laakin waa iska banaya lakin waa karaahiye waana laga wanaagsan yahay faslu fima yamnacu nikaxa min ariq wixii guurka diidayey ee addoonnimo ahaa ayuu halkan nooga hadlaya laa yankixu ma guursanayo ninku man yamlikuhaa gabadh uu mulkisan yahay aw bacdaha ama barhkeeda ee walow malaka zawjatahu hadduu haweenaydiisii mulkiye aw bacdaha ama barhkeed baala nikaaxuhu guurkiisu waa buraya walaa tankixu ma guursanaysa gabadhi man tamlikuhu ciday milkisan tahay aw bacdaha ama barhkii ay milkisan tahay axkaam addoon baa imika kutubta ku badan oo aan maantana waxba ka joogin markaa fiqigu maanta wuxuu ku wanaagsanaa in fiqigaa addoonka laga saaro ninku ma guursanaya buu yidhi gabadh uu milkisan yahay ama barhkeed uu milkisan yahay masalan addoon uu isagu leeyahay ama uu barhkeed leeyahay ma guursanayo maxaa yeele waxay leeyihiin axkaamu lmilki wanikaax ayaa istanaaqudayo iska hor imanaya maxay leeyihin lahaanshahani dee qasam iyo markaa in gabadhii dee lajiibta iyo waxsiintii waxaa loo qaybiyo ma keenayso dalaaq ma keenayso nikaaxiina saasuu khalaadsan yahi markay tanaaqudaana dee ka xooga badan ayuunbaa sugmaya milkiga kan daciifkiina waa dhacyeen milkulyamiin baa aqwa markaa haddaba sidaa aynagu ku soconay low malaka zawjatahu aw bacdahaa buu ihi gabadhiisii gabadhuu qabay ayaaba milkiyu iibsaday ama barhkeeda ayuu iibsaday badala nikaaxu nikaaxi waa buraya hayla milkulyamiinkaa ka xoog badan milku nikaax hayla milkulyamiinka lahaanshaha dee qoorteedii iyo manfacadeedii ba waa ku mudanaya laakin nikaaxa dee waa manfacada yarun walaa tankixu maratu man tamliku aw bacdahu haweenaydu guursan mayso cid ay milkisantahay ama barhkii dee axkaamtii bay iska hor imanaysa halkana waa nin oo dee waa xuquuq buu leeyahy halkana dee ayadaabana waa sayido oo waxbay ka doonaysaa markaa meesha way isqardhaafaysaa walalxoru kii xorta amata gayrihi addoon kayrkii ma guursanayo ilaa bishuruudin shuruud ayuunbuu ku guursan karaa an laa yakuuna taxtahu waa ina hoostiisa aanu ahayn xuratun tasluxu listimtaac gabadh xorahoo raaxaysi u suubanta waa inaanay haysa qiila waxaa la walaa kayru saalixatina waa inaanay wa an yacjiza waa inuu ka caajizaa can xuratin tasluxu gabadh xoro u suubanta qiila waxaa la aw laa tasluxa ma aan u suubamin falaw qadara hadduu awoodo calaa kaayibatin mid maqda xallat lahu amatun addooni waa u xalaal in laxiqahu mashaqatun daahiratun hadday kusoo haleelayso fii qasdihaa gabadha qasidkeeda aw khaafa zinan ama uu zina ka boqdo muddatahu muddadiisa waxa uu sheekhu leeyahay nin xor ah uma banaana amata kayrihi addoon cid kale leedahay inuu guursado ilaa bishuruud shuruud afar ah marka la helaa buu ninka horti gabadha addoon ahoo cid kale leedahay guursan karaa dawa waxaa aada u liita weeyaano waxaa la yidhi ilmaha ninkaa addoonta le un baa yeelanaya ninkana waa dee awrkaa lagu darsaday un markaa saddex ninka naakixa ee wax guursanayaa loo shardiyaa midna addoonta haddaba wuxuu yidhi ka koobaad an laa yakuuna taxtahu xuratun waa inaanu qabin oonay hoostiisa ahayn gabadh xor ah oo tasluxu lilistimtaac ruux dumar ah oo xor ah oo inuu ku raaxaysto u suubantaa waa inaanu qabin maxaa yeelay de hadduu taa qabo zine iyo wuxuu ka baqanayo ti aayaddu ay ku xidhay ma jirto waman lam yastaطic minkum an yankixa almuxsanaati almu'minaat wama waman lam yastaطic minkum qawla an yankixa almuxsanaati almu'minaat wa kii aayaddu lahaa min fatayaatikum almu'minaat ayaan filayn aayaddu ahay adigu akhirka aayaddu waxay dalika liman khashiya alcanata minkum waa qofka zine ka baqda alcanad waa zino qofka zine ka baqda ayaa arrintaasi usuganta ayaa loo baneeyey addoontaa qofka yacni heli kari waaya maal ahaan iyo wusca ahaan ninka u heli waaya inuu dumarka muuminaadka ee xortaa guursado waxaa loo baneeyey inuu fatayaadka addoomaha muslimaadkaa guursado laakiin ciddaasi waxa weeye waa cidda zine ka baqatay waa inuu gabadh xorana guursan kari waaya zinana uu ka baqdaa marka waa inaan hoostiisa aanu jirin gabadh xora u suubanta lilistimtaa macnaha waxay leeyihiin haddii le u suubantada haddii masele mid yaroo dee aan gabadh yarba uu qabo oo la siiyeyba laakiin de aanay istimtaac mid u suurto gelaysa aanay ahayn waa guursan karaa addoon wey ilan tasluxu lilistimtaac buu idhi qiila walaa hayru saalixatin qiil baa wuxuu leeyahay war maye mid u suubanta iyo mid aan istimtaac u suubani toona waa inaanu haysanin mid yar ha wuxuu le mid yar hadduu haysto oo aan galma iyo waxa aanay kama suurto gelaynin xataa hadduu haysto dee u suurto gelin uma banaan inuu gabadh xolo guursada dee xadiidkii baa kusoo aroray bay yidhaahdeen nahaa rasuullah iyo an tunkaxa alamatu cala alxura isagoo qofku gabadh xoro qaba addoon kuma dul guursan karo dee waana qab- qabid waa gabadh xoruu qabo wey ta yar iyaanay waxba uga suurto gelinin qowlkaana wuxuu leeyahay maya dee waxa aniga labdee kula waafaqsane dee waa taa uu ku istimtaacayo haddaanu kuba istimtaacayn dee gabarhba umaaha buu isagu leeyahy waay kaasi waa shardiga waan yacjiza shardiga labado inuu ka caajiza can xoratin tasluxu gabadh xoro usuubantana waa inuu ka caajizaa macnaha waa inaanu hadda haysanin waana inaanu keensan karaynin weeye imikana waa inaanu qabin waana inaanu guursan karaynin shardiga hore waxa waa inaanu qabin kanuu leey waan yacjiza can xuratin tasluxuna waxa weeye waa inaanay waa inau ka caajisaa gabadh xorahoo usuubanta oo aanu guursan karaynin oo aanu haysan ama dee meheryax waxtana uma hayo qiila aw laa taslux qiilku wuxuu leeya waar me mid aan u suubamayna waa inaanu guursan karaynin hadduu inan yar guursan karayo se mid weyn wuxuu ku guursada aanu haynin looma banaynayo addoon buu leeyahy haddaba wuxu uhi falaw qadara calaa kaa'ibatin mid maqan ayuu awoodi karaya inuu guursado xallad low amatun addoontii waa u xalaal hadda xaadirad ahay waase goorma in laxiqa wamashaqatun daahiratun fii qasdiha dee doonashadeeda uu taa doonanayo masalan muqdisho iyo meelka fookaa uu ka doonanayo dee waa inay mashaqo muuqataa kasoo haleelaysa ow khaafa zinan muddatahu ama wuxuu ka baqanaya intaa uu xorada daydayayo dee zina iyo inuu imtixaan ku dhaco markaa way u banaan tahay inuu gabadhii guursada addoon tahay walow wajada xuratan hadduu bimuajarin meher muajara ku helo aw biduuni mehri milin meher masal wax ka hooseeyuu ku helay fala asaxu xillu amatin adoonina u bana amatin adoonina u banaantay wey fi lula masalada hore duuna haaniya ta labaad maya waxau sheekhu leeyahay hadduu helo gabadh xora ayuu helay oo ka raali noqotay meherkeedu inuu iska muajal noqdo sanad iyo laba sano kadib aad isiin bay tihi isna wuu sanadkaa iyo labada sano kadib waxbaad helaysaa buu leeyahay aw biduuni meher masel ama meheru masaal kadib wax ka hooseeyaabay kaga raallaysaa waxay tahi war wax yar u niidin fala asaxu xillu amatin addooni waa xalaal fil uulaa masalada hore masalada hore ee gabadhu ay tidhi meherka waan kugu lahaanaya muajal buu noqonaya addoonta waa u xalaal maxaa yeelay dee qofka dumadiisii ayaa mid daymaysan noqonaysa dee wuxuu rajeynay wuxuu filayeena inay suurto geli waayaan baa laga yaba deedna lagu dhago duuna faaniyati tan labaad maya oo tan labaad ee tila iyadu meeru masaalka wax ka yar ayaan markaa raalli ku ahay taa iyada markay u suurto gelayso ma guursan kara addoon maxaa yeelay gabadh xor ah dee nikaaxeedii ayaa u suurto gelaya wa an yakhaafa waa inuu ka baqdaa wa khawfu zinan wa an yakhaafa zinan waa inuu ka baqdaa ee falow amkanahu hadduu u suurto galo tasarin yani addoon hadduu helideeda u suurto gasho falaa khawfa fi lasaxi u suurto galayo tasarin yani addoon yani inuu dee ama iibsado ama uu leeyahay oo dabeedna sida milkilyamiinkaa ugu tagaa hadday u suurto gelayso falaa khawfa cabsi zina ma jirto fil asaxi wa islaamuhaa inay islaam tahayna waa la shardiyaa sheekh wuxuu leeyahay shardiga kale saddexaad waxa weeye an yakhaafa zina zina waa inu ka baqdaa haddii aanu zine ka baqanaynin addoontii uma banaana dalika liman khashya alcanata minkum waa cidda zine ka baqatum adoonta u banaanti baa haddaba problemkana waa tasarin tasarigu waxa weeye masalan waa adoonta uu ninku leeyahay utegideeda taa tasari la yidhaahdaa yani waa milkii yamiinkaa ugu tegayo haddii ay taas suurto gelayso oo adoon istimtaac usubanta ay milkiisa ku jirta ama soo iibsigeedu u suurto gelayo laakiin waxaanu maalkanu hayeen guur u suurto gelin laakiin adoonuu iska milkilyamiinka ugu tago uu helaya falaa khawf ila sax asax haddaan qabno zine ka baqadkeed ma jiro oo markaa addoonay uma banaana wa islaamuhaa inay islaam tahay baa la shardiyaa addoontaa uu guursanayaana waa shardigii afraad aynu idhi addoontaa loo shardiyaa min fatayaatikum almu'minaat baa idhaahin wataxilu calaa lixurin iyo wa cabdin kitaabiyeyni amatun kitaabiyatun ayaa u banaan cala saxiix haddaan qabno laa cabdin muslimin fi lmashhuuri maayo waman bacduhaa raqiiquna ka raqiiqatin ayuunbuu la mid yahay waxau sheeku leeyahay waxaa taxilu lixorin ninkii xortaa waa cabdin kitaabiyeyn nin xor ah iyo addoon kitaabiyeyn ahlu kitaaba yahuud ama nasaara ah amatun kitaabiyatun addoon kitaabiye abaa u banaan cala saxiix haddaan qabano maxaa yeele xagga diin ahaan waa ku siman yihiin laakiin addoon kitaabiye ahi uma banaano licabdin muslim u xalaal maa fi lmashhuuri haddaan qabano maxaa yeele nikaaxeeda gaalnimadeeda ayaa u diidayso ninkii xortaha ayuu la mid yahay waman bacduhaa raqiiqun addoonta barhkeed xor yahay baaqigeeda kalena uu addoon yahay barhkeed bacduhaa raqiiqun barhkeed addoon yahay baaqigeeduna xor yahay ka raqiiqatin un bay la mid tahay addoon dham qinni ah oo addoon barax tiran markaa ninkii xortaha ma guursan kara weeye shuruuddii unbuu ku guursan karaa misla addoontii wada addoon tahay iyo tii barhkeedun addoon tahay waa isku mid un xagga xorta guursigiisa walow nakaxa xurun hadduu amatan guursado bishardihi buu ku guursaday uma aysara dabeedna wuu xoroobay aw ama nakaxa xuratan buu guursaday lam tanfasi ma fasakh mayso alamatu ee walow jamaca hadduu kulmiyo man laa taxilu lahu lamatu xuratan iyo wa amatan buu bicaqdihi ku koreyey ku kulmiyey batalat ilamatu addoonta ayaa burilu xuratu ma filadari haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu guursado nin xora ayaa addoon guursaday bishardii bishuruudihi buu ku guursaday shuruuddii afartayd baa laga helayoo addoon buu guursaday uma aysara dabeedna waa hodanoobay oo addoon dee gabadh xora inuu guursadaa buu awooday aw nakaa xoratan ama intuu hodanoobay buu addoon ayuu gabadh xora guursaday lam tanfasik ilamatu addoonta nikaaxeedii ma fasakhmayo xayla dawaamka ayaa xoogmi waxaa la yidhi qaacida ayaa waxaas yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa waxaa daa'imidda iyo shayga sii jiridiisa loo dhaafa waxaan bilowgiisa loo dhaafeen imika bilowgii dee looma wada ogolaadeen inuu wada bilaabo laakiin mar haddii ay wax dawaam oo sii soconaya ay tahay oo xagga dambe ka suurto galay waa la iska dhaafaya oo dawaamka ayaa xoog badan walow jamaca hadduu kulmiye buu hi man laa taxilu lahu lama ciddii aanay addoontu u banaanayn ee bimacnaa shuruuddii afarta ahayd shuruuddii saddexda ahayd laga waayey ean shuruuddii lahayn ayaa xoratan iyo amatan buu bicaqdin ku guursaday nin gabadh guursan karaya xor ah oo dee xoolihii wuxuu ku guursanaya haya addooni umay banaanayn ninkii noocaas ahaa ayaa xor iyo addoon bu caqdi ku kulmiyey baطalat ilamatu addoonta ayaa nikaaxeedu guraya maxaa yeele shardiga nikaaxeedu dee waxa weeye xore in la waayo lalxuratu fi ladari adar haddaan qabano xorada ayada ma burayo nikaaxeedu fi ladari haddaan qabano wallahu aclam min alkaafiraati wamaa yudkaru macahu fasalkan waxau kaga hadlayaa sheekhu guurka dumarkii uu banaanaa guurkoodu iyo kuwii aanu banaanayn xagga gaalada dumarka marka waxaanay u kala qaadaan dumarka gaalaadkaa saddex qaaraan iyagu wax kitaaba iyo wax shubhatu kitaaba midnaba aan lahayn sida kuwa markaa sanamyada caabuday iyo kuwa adceedda caabuday iyo iyo qaar ay yidhaahdaan shubhatu kitaab bay leeyihiin oo waxaa la sheegay inay kitaab lahaayeen aynaan garanaynin sida majuusta oo kale iyo qaar iyagu kitaab muxaqaqa lahaayo sida yahuudda iyo nasaarada oo kale yaxrumu waxaa xaaraana nikaaxu man haweeney guursashadeed waa xaaraan laa kitaaba lahaa aan wax kitaaba lahayn ka wataniyatin taa wataniyadaaba weeye wa majuusiyatin majuusiyad guurkeeduna waa xaaraanaysnaa wataxilu kitaabiyatun taa iyadu helo kitaabka ayaa xalaala laakiin tukrahu waxaa la karaysaa xarbiyatun wakadaa dimiyatun oo ala mid calo saxiix haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay waxaa ka xaaraana qofkii muslimka ahaa inuu guursado gabadha aan diin lahayn macnaha wax kitaaba iyo wax diino ay leedahay aanay jirin asal ahaanba sida wasaniyada wasaniyada oo kale markaa wasaniyaduna waa caabidulwathan caabidatlwathan waata wathanka caabuda wathanna bimacnaa sanamna way yidhaahdeen oo masalan ama sanam ha ahaado ama wax marka ama ha suuraysnaado ama yaanu suuraysnaanine kuwa iyagu waxaan jirin caabuda ayaa wasaniyiinta la yidhaahdaa culimada qaar ba waxay yidhahdeen sanam waxaa la yidhaha wixii suuraysan wasanna wixii aan suuraysnayn baa la yidhaahdaa ka wasaniyati waa kuwa adigu sanamka caabuda ama wax suuraysanaada ama wax suuraysan yaanu ahaanin be wa majuusiyatin majuusiyadna gabadh majuusiyada in la guursadaana iyana waa xaaraan marka waa majuusuna waa kuwa dabka caabuda maxaa yeelay wax kitaaboo ay leeyihiin ma jirto yacni hadda wax kitaaboo ay haystaani ma jirto wataxilu kitaabiyatun ta iyadu helu kitaabkaahi waa xalaal gabadha iyadu helu kitaabka ee ama yahuuda ama nasaaro ah guurkeedu iyada wuu bannaan yahay oo ilaahay baa yidhi waalmuxsanaatu min aladiina utuu kitaaba min qablikum waxaa kaloo idin xalaala baa ilaahay yidhi kuwa dhowrsoon ee ka mida kuwii kitaabka la siiyey idinka hortiin macnaha xalaal bay idin yihiin markaa laakiin laba ayuu ka soo reebay wuxuu yihi kitaabiyad ha ahaatee tukraw xarbiyatun waxaa la karaayeystaa gabadhii iyadu xarbiyadda ahayd ehlu kitaab ha ahaatee dee qoladay nala dagaalamaysa xaggooda ka soo jeeday in daarulislaamka ku sugnayn taas ayaa iyada la karaahistaayoo ninkii dee markuu halkooda ugu tagu kaga guursado macnaha wuxuu badinayaa sawaadkoodii iyo dee tiradoodii ayuu badinayaa wakadaa dimiyatun cala saxiixi dimiyana iyana waa la midoo kuwa aynu cashuurta ka qaadno mid ahlu kitaabo kuwa cashuurta aynu ka qaadno ahina ayana qowlka saxiixa haddaan qabanno karaahiya weeye oo maxaa yeelay dee taa xarbiyada iyo taa dimiyadaaba waxaa looga baqanayaa qofkan muslimkaa ee guursanaya inuu u iisho waalkitaabiyatu ha haddaba kitaabiyadee la baneeyey yahuudiyatun aw nasraaniyatun waa yahuudiyad ama nasraaniyad laa mutamasikatun bizabuuri iyo wakayrihi mid qabsatay maya fain lam takun ilkitaabiyatu israa'iiliyatan haddaanay ahayn faladharu xiluhaa inay xalaal tahay weeye in culimaa haddii la ogaaday dukhuulu qowmihaa qowmkeedu inay geleen fii daalika addiin diintaa qabla nasfihi intaan lala nasrin wa taxriifiha iyaguna aanay bedelin waqiila waxaa layihi yakfihi waxaa ku filan qabla naskihi intaan la nasakhin ka hor ayaa ku filan na waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay haddaba kitaabiyadda aynu nidhi guurkeedu wuu bannaan yahay waa ta yahuudiyadda baan uga jeednaa ama nasraaniyadda kristanka ah yahuud ama nasaara markaa dee qur-aanka iyo sunnaha iyo shareecadu nimankaa waxay u taqaanaa yahuud iyo nasaara iminka waxaad moodaa yani idaacadka caalamiga ahi magacyada dee nusuusta iyo diinta ku cad in aada looga yar fogaado oo sahyuuniyad iyo saliibiye iyo waxyaalo kale ayaa lagu magacaabaa marka waxa wanaagsan in magacyadaa diintu ku magacowday aan dhinacna loo kaxaynin si loo ogaaday kuwii diintu sheegaysay inay yihiin kuwaas ayaa looga jeedaa laa mutamasikatan bizabuuri laa mutamasikatan bizabuuri wakayrihi kitaabkaa zabuur la yidhaha nebi daawuud tii qabsatay ayada kitaabiye la odhan maayo iyo wakayrihi kayrkiio masalan suxufda la yidhahda nebi shiis baa lagu soo dejiyey idriis iyo ibraahim iyo muslim markaa u xalaal maaha waxau sheekhu yihi kitaabiyadda aan sheegaynay haddaanay israa'iiliyad ahayn oo bimacnaa reer banu israa'iil aanay ka tirsanayn nabiyullaahi yacquub haddaanay tafiirtiisii aanay ahayn ee qolyahaa kale ay ka tirsan tahay faladharu xiluhaa inay xalaal leedahay qofka muslimkaa u tahay weeye waase goorma in culima dukhuulu qowmihaa waa haddii la ogyahay qowmkeedu inay galeen fii daalika diini diinta nebi muuse iyo ciise qabla naskihi wa taxriifihi intaan la nasakhin een diintan gala dambaysay aanay soo degin isla markaa iyana aanay taxriifinin inay bedelin haddii ay qoomkeedu galeen weye maxaa yeele dee diintii ayay markaa qabsadeen xilligii xaqa ahayd qiil baa wuxuu leeyahay maya waxa ku filan hadday qoomkeedu galeen qabla naskihi walow haba taxriifiyaan oo waxa ka bedelaane intii aan la nasakhin haddii ay qoomkeedu la ogyahay inay diintaa galeen qofkii muslimkahaa xalaal bay unoqonaysaa walkitaabiyatu lmankuuxatu gabadha kitaabiyadaahee la guursaday ka muslimatin bay la mid tahay fii nafaqatin iyo wa qasamin iyo wa talaaqinba wa tujbaru waxaana lagu dirqin calaa gusli xaydin xaydka iska maydidiisa iyo wa nifaas wakadaa jinaabatina waa lamid iyo wa tarki akli khinziirin doofaarka cunidiisa ka tegidiisana waa lagu dirqin filahari haddaan qabano watujbaru hiya iyada iyo wamuslimatunba calaa gasli maa najusa wixii nijaasoobay maydidiisa ayaa lagu dirqin min acdaahiha xubnaheeda waxau sheekhu leeyahay gabadha haddaba kitaabiyadda ah ee la guursaday ee masalan ama yahuuda ama nasaaro ahi waxay la mid tahay gabadh muslimadun bay la mid tahay xagga nafaqada oo dee intay tahay islaamkii yeelanaysa nafaqa ahaan bay tan kalena yeelanaysaa xagga qasamka iyo masalan hadduu dhowr dumara leeyahay dee la jiifsigii iyo la joogii qeybtaana markaa gabadha muslimadda bay kala mid tahay wa dalaaqin iyo xaggii furiinkii gabadha muslimadda unbay kala mid tahay maxaa yeelay dee labadooduba zawjiye way ku shuraakoobeeno labadaba dee xaas weeyaan laakiin dhaxalka iyo waxyaalahaas unba isagu ka duwan waxaana lagu dirqin buu yidhi zawjada taa dee mankuuxada ah waxaa lagu dirqinayaa calaa gusli xaydin wa nifaasin inay iska maydho ayaa lagu dirqinayaa maxaa yeelay dee wadigii ayaa ku xidhan maydhashada xaydka iyo nifaaskiya laga maydhanayo haddana iyadu dee yaanay diin ahaanba u qabin ka maydhashadiisi laakiin waa lagu dirqinayaayo dee wadigiibaa ku xidhan wakadaa jinaabatin jinaabo inay iska maydhana waa lagu dirqin wa tarki akli laxmi khinziirin hilib doofaar cunidii iska dayntiisana waa lagu dirqinaya iska daabaa la odhanaya sidaas ari haddaan qabano waxaa kaluu uhi watujbaru hiya tii kitaabiyadda ahayd ama yahuudda ama nasaarada ahayd waxaa lagu dirqin iyo tii muslimadda ahaydba calaa gusli maa najusa min acdaa'iha wixii xubnahooda ka nijaasooba ama musiibada ha ahaatee ama mid kale ha ahaatee dee xubnahooda haddii ay nijaasiyo wax ku yaalaan ninkii xaq buu leeyahay inuu ku dirqiyo inay markaa iska maydhaan oo iska nadiifiyaan wa taxrumu waxaalaana mutawalidatu mid ka dhalatay min wataniyin iyo wa kitaabiyatin wakadaa cagsuguna waa la mid fil adhari adhar haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay waxa xaaraan ah mid ka dhalatay wathani kaa isagu sanam caabudka ah mid sanam caabuda iyo kitaabiyad ayaa iska dhalay gabarh kitaabiyada iyo mid sanam caabuda ayaa gabadh iska dhalay ninkii muslimkaa xaaraan bay ka tahay taas maxaa yeele aabbaha ayaa dee loo nasab sheegtaa aabbihiina wathani weeye wathaniyad bay markaa noqonaysa